barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid ah efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha noofembara waa toddoba sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe caud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso oo qaabab kala duwan u sameeya jirdhiska iyaga oo taga goobaha jimicsiga markii hore wallaahi aad baan u dhudhuubnaa aad qof u lafa dhudhuwan baan ahaa miisaankaygu aad buu u dhuubnaa anoo dhan xataa dha dhudhuwan baa gashan jiray marka goortii aan soo galay laakiin isbedel weyn baa dareemay ama teedkii waa ii furmay yacni xubnihii waa ii faaxay oo faa'iido badan baa ka helay runtii oo oo yacni dharkii waan ku qurux badnaaday oo waxaan sidoo kale idiin haynaa haweenay dhowr iyo afartan jir ah oo dhigata dugsiga dhexe ee oo ka hadlaysa sababta ku kalliftay in ay da'dan ku bilowdo waxbarashada hoose da'du hadda waa shan iyo afartan dugsigana ka labaad baan ka bilaabay ka koowaad kama bilaab marka imtixaan yar baa layga qaaday imtixaankan markuu iga qaaday inakii maamulaha dugsiga ayaan dee keen keenay waxooga wuxuu yidhi de iska fadhiista halkaa hablaha yaryara roorroori joogaan
dhinaca heesahana waxaad barnaamijka ku maqli doontaan
midaan daawadoo kale dunidaba ma joogte madidahabadaydi madidahabadaydi
heestaas iyo weliba xubintii ciyaaraha iyo qodobo kaleba goordhow ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warkii dunida olole soo taxnaa muddo hal sano iyo badh ah oo ay ku loolamayeen murashaxiin ka kala socota xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa haatan ku jira maalintiisii ugu dambeysay donald trump iyo hillary clinton ayaa maanta samaynaya ololihii ugu dambeeyey ay ku xodxodanayaan codbixiyaasha oo maalinta berri ah dooranaya madaxweynihii dalkan hogaamin lahaa afarta sano ee soo socota murashax kasta ayaa diiradda saaraya oo maanta oo isniin ah gobollada hadbaa xisbi u codeeya kuwaas oo door weyn ka ciyaara cidda ku fadhiisanaysa kursiga madaxtinimada maraykanka
xoogaga siiriya ee ay kurdiyiinta horkacayaan ee ay dowladda maraykankana ku garabsiinayso awoodda dhinaca cirka ah iyo la taliyayaal dhinaca militariga ah ayaa maalintii arbacada waxa ay bilaabeen maalintii axaddii shalay waxa ay bilaabeen weerar ay ku doonayaan inay dib ugula wareegaan magaalada raqa ee ku taala dhinaca waqooyi ee dalka syriya ay kooxda isis la wareegtay sanadkii laba kun afar iyo tobanka oo ay kuna tilmaameen inay tahay bartamaha maamulka xagjirka ah taliyaha xoogaga syriya ee dimuqraadiga ah ee s d f ayaa ku dhawaaqay bilowga ololaha maalintii axadda iyo shalay ergeyga maraykanka ee mas-uulka ka ah ka hortaga dhaqdhaqaaqa iyo dadaalada isis ayaa xaqiijiyey in s d f oo ah koox ay kurdiyiintu horkacayso kaasoo ay sidoo kalena ku jiraan dagaalyahano caraba ay helayaan taageero xagga cirka ah oo maraykanku u fidinayo oo kaasoo qeybna ka ah howlgalka socda
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan xilliyada habeenkii ayay dhallinyarada magaalada boosaaso qaarkood waxay sameeyaan jimicsi ay jidhkooda ku dhisayaan qaar ayaa jiimka u gala ama goobta jidhiska in ay lixaadkooda kobciyaan halka qaar kalena ay u galaan in ay ku dhuubtaan goob lagu jeemicsado oo ku taalla magaalada boosaaso ayaa waxaa booqday wariyaha v o a boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf waxaana uu la kulmay qaar ka mid ah dadka ama dhallinyarada goobtaasi joogay muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada boosaaso dhallinyaradu waxa ay si aad ah ay u tegayeen ee goobaha ee jirdhisidda lagu sameeyo halkan waa mid ka mid ah xarumaha jirka ay dhallinyaradu ay ku dhisaan isla markaana ay ku alaamiiteeyaan waxaan la kulmayaa macalin ka mid ah ee macalimiinta cashirka bixiya iyo weliba mid ka mid ah ee dhallinyarada markaasi aan meesha kula kulmay oo isaga in muddo ah ee ka mid ah dhallinyarada ee jirdhiska sameynayay ee mudane macalin ee ugu horeyn kusoo dhawow bal nooga waran ee dhallinyarada xilligan ee jirdhiska sameynaya
waa ujeedaa jimka qalabkiisii iyo wixiisi waa dhamaystiran yihiin dhallinyaradu aad bay u yimaadaan dhallinyarada culus dhallinyarada fudfudud sida dhallinyarada raba jirkooda inay dhisaan dhallinyarada raba culayska oo calooshooda oo kaleeto dhallinyarada badanaa waxaa u badan calool baa kasoo wada baxday moogtahay say haafeenkay u cunaayeen marka dhallinyarada waxaan ku wada talin lahaa jiimka hadda qurbahoo kaleeto markaa u baxdo waxaa arkaysaa arkiba mayso moogtahay dhallinyaradoo dhan kullu wa- wayba isugu faanayaan tan kalena jiimka waa caafimaad dee waxaan kula talin lahaa sida odayaashoo kaleeto dadka lafa xanuunka qaba meeshay iskaga khasaaraynayaan kiniini lafaha habeen walba uu laba iyo ka liqayo waxaan dhihi lahaa jiimka iyo imaada waxaa laga yaabaa saddex jeer aad timaado inaad ilaahay subxana wa tacaala yani caafimaad aad ka heshid oo kiniinigiina aad iskaga dhaaftid Een, sida dumarkoo kaleeto yani dumar- hadda dhallinyaradu maasha allah way barteen Een, dumarka waxaan dhihi lahayn guryaha iska fadhiya oo kolesteroolka iyo suwaga iyo sonkorta iyo waxaas ku badatay in la yimaado oo iskaga saaraan wakhti baan u samaynaynaa Een, magaalada tanna waa garanaysaan waa magaalo xeebeed jiimka waa loo baahan yahay Een, qofkii lafa xanuun tan kaleeto dadku fadhi bay u badan yihiin sida kaleeto sharikadaha mukeefyada ragga ku baxeeyo oo sida goolis iyo een, somtel een, sharikadaha een, sida bunuugta oo kaleeto waxaan dhihi lahayn jiimku waa muhiim wa inta badan ee, macalin waxaa maqalnaa ee, dhallinyarada cuslaatay baa jiimka gashay bal dhallinyarada cuslaatay waxaa loola jeeda dhallinyarada cuslaatay waxa weeye dee waan- anigii markii hore ka hadlay dhallinyarada yani burburan oo waxaa arkaysaa mid boqol iyo konton boqol sagaashan hadda dhallinyaro badan baa jira oo waxay cayaarayeen bil laba bilood wasnigooda wuxuu marayaa toddobaatan lixdan iyo shan hoos buu u dhacay maasha allah calooshii waa tegeysaa marka waxaan dhihi lahayn inay yimaadaan oo bal bisha ugu horeysa xataa ay arkaan wasniga badan oo ka dhaca adigu waxaa ka mid tahay ama aad tahay macalinka cashirka bixinaya ee macal- dhallinyarada idiin timaada markaad miisaan ahaan ama kiilo ahaan aad fiiriso say iskugu jiraan wallaahi marka hore meesha meesha miisaan baa yaal Een, qofku markuu soo galo miisaankaanu saaraa waxaanu tusinaa marka horeeto inuu arko een, miisaankiisa kadibna een, xataa qofku markuu miisaanka yahay dhalinyaro baa jira dhahaan u caataanahay waxaan rabaa xoogaa inaan kor isu soo qaado oo- oo yacni jirkayga xoogaa dhiso xoogaa hiliba yeesho marka waxaa laga yaabaa marka horeeto inuu shan iyo konton yahay bil markuu cayaarayo kor buu kacaya ilaa lixdan lixdan iyo shan yacni ma aha inay baruur tahay muruqyadii baa dhismaaya kan kaleeto oo matalan maalin dhexaas mid noo yimi oo boqol iyo toban buu ahaa Een, markuu cayaaraya laba asbuuc adigu wuxuu yimi boqol iyo labo xataa saraawiishii buu yidhi oo aan qaadan jiray een, aad bay hadda inaan yaraysto bay noqdeen aan dib u yarayo noocyada qalabka ku yaal ma isku wada miisaan baa mise waa kala culus yihiin maye qoqobda saa u jeedo hadda een, qalabadii kuwii caloosha kuwii xabadka kuwii lugaha lagu cayaarayay kuwii orodka een, kuwii kaleeto xabadka lagu cayaarayay kuwii gacmaha maasha allah qalabkii loo baahnaa kulli waa dhammaystiran yahay markaad fiiriso dhallinyarada ee kuu timaada ee dhammaantood ma u hamuun qabaan in ay jirdhiis ay sameeyaan ha dabcan waa jiraan kuwa marka horeeto een, intay soo galaan een, marka horeeto waxay ku talagaleen inay laba beri saddex beri cayaaraan kadib aad bay uga heleen oo waxay leeyihiin horey bayba bisha ka bixiyaan hadda rag baa jiray marka horeeto kumaba fikrin bay dhaheen inaanu yacni bil ama labo aan wadano hadda waxay marayaan saddex bilood dee cadnaan oo ujeedo hadda maasha allah si u dhisan yahay Ee, cadnan ee waxaa ka mid tahay ee, dhallinyarada halkan jiimka gala bal ka waran markaaga hore qaabkaaga markii hore wallaahi aad baan u dhuudhuubnaa aad qof u lafa dhuudhuuban baan ahaa miisaankaygu aad buu u dhuubnaa anoo dhan xataa dhar dhuudhuuban baa gashan jiray marka goortii aan soo galay laakiin isbedel weyn baa dareemay ama teedkii waa ii furmay yacni xubnihii waa ii faaxay oo ah, faa'iido badan baa ka helay runtii oo oo yacni dharkii waan ku qurux badnaadayoo horta iyo caafimaad fiican baan helayo maasha allah wallaahi fudayd badan baa dareemay caafimaad badan ilaa waagii hal xanuun iguma dhicin maasha haa habeen kasta miyaa jiimka gashaa mise habeen dhaaf adigu habeenka jimcaha markii laga reebo haa inta kale waa galaa hadda waxaa leedahay jirkaagii hore waa- waaba ka bedelan yahay sida hore sidii hore waa ka bedelanya aad iyo aad goorta dadka arkaan maxaa samaysay maxaa maxaa s- maxaa cuntay maxaa waxaasoo dhan bay weydiiyaan aad bayna runtii anfacay caafimaad ahaan iyo qa- qaab ahaan iyo boodhi ahaanba aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf oo warbixintaasi boosaaso inooga soo diray
duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a dugsiga hoo- waa dugsi hoose dhexe oo ku yaala tuulada layidhaahda ceelgaal oo ka tirsan degmada saylac waxaa wax ka barata hooyo soomaaliyeed oo deegaankaasi degan oo da-deeda ay ku dhowdahay konton sano ama dhowr iyo afartan jira haweeneydan oo magaceeda layidhaahdo ugaaso daheeye cumar waxa ay wax la barataa caruur yaryar iyadoo fasalka ay wax ay ku baranaysana caruurtaasi ay kula dhiganaysay waxbarashada dugsiga muddo shan sano ah ogaaso waxa ay khadka taleefonka ugu warantay wariyaha v o a ee laanta afka soomaaliga ee v o e da ee barnaamijka dhallinyarada maanta haashim sheekh cumar good
dugsiga hoose dhexe ee ku yaala tuulada ceelgaal oo ka tirsan degmada seylac waxaa wax ka barata hooyo deegaankaasi degan oo da-deedu ku dhowdahay konton jir haweeneydan oo magaceega la yidhaahdo ugaasa daheeye cumar waxay wax la barataa caruur yaryar iyadoo fasalka ay ku baranayaan caruurtaasi kula dhiganaysay muddo shan sano ah ugaaso oo khadka telefoonka aan ku waraystay iyadoo ku sugan tuulada ceelgaal ugu horreyn waxaan weydiiyey wakhtiga ay bilowday waxbarashada dugsiga ay dhigatay ee tuuladaasi waxaan bilaabay maxay ahayd laba kun labaiyo tobankii marka sideed ku bilowday inaad wax barato da-daaduna waa imisa da'du horta waa shan iyo afartan Ee, dugsigana laba caruur oo leha ayaa ka aflaxay markay la ka aflaxeenna iyaadkii damboorama usoo diray markay usoo direenna aniga odaygii halkan joogna markaa waxaan damcay inaan anigu laftayda doox u barto caruurta aad dhashay ma waxay ka aflaxeen oo ka qalin jabiyeen dugsigaasi ceelgaal ku yaalla haa kaasay ka cadjooyo kolkay lixaad gaareen baan boorama keenay marka hadda aniguna waxaan damcay markii dambe inaan halkaa ka aflaxo waxbarasho hore ma lahayd carabi baan dhigta carabi halkeed carabigaa hore ka dhigatay jabuuti baan ka dhigta laakiin se farta soomaaliga iyo saabta iyo waxba maan aqoonin af soomaaliga magaca yaro qorqori jire marka wuxuu igu yidhi halkaa galooba sidii baan ku fadhiista oo igu suura gashay waxbarashada markaa heerkee lagaaga bilaabay adiga Eh, waxaa la kolkii dole af soomaaliga si aad ka labaad baan ka bilaabay ka koowaad kama bilaabin marka imtixaan yar baa layga qaaday imtixaanka markuu iga qaaday inanka maamulaha dugsiga ayaan de keen keenay waxooga wuxuu igu yidhi de iska fadhiista halkaa qablaha yaryara roorroori joogaan imsadii bay ahayd markaa lagaa dhigay inaad fadhiisato fasalka labaad oo kale.
laba kun iyo waxay hayd maxay hayd laba iyo tobankii imigana fasalka dhigataa markaa aad iskuulka ku jirtaa lixaad baan dhigtaa fasalka aad ku jirto imse caruura ayaad wada dhigataan waxaan dhiganaa shan iyo toban ogaasay waxaan ku weydiiyey maadaama wax la barato ubad yaryar ubadkaa yaryar iyagu say kuu arkaan orodka yar yar horta badidooda waxaan ka wada geliyey weeyaan waxay soo arkaa si fiican oo de macooyo habar yar macooyo unbay ga yidhaahaan hee unbay oo igu soo wada yaacaan imiga wax ma akhridaa waxna ma qortaa haa waan qoraa waanan akriyaa carabiga iyo buugta tarbiyada intaba waan akriyaa laakiin waxaan kari waayay waxa jira ingiriiska wuu kugu adag yahay luqadda ingiriiska barashadiisu haa waan kari waayay ingiriis weli xilligaa waan kusoo dhacay d d d c t ds ma kala saaraba waayo de ee bilaymaba dhiginba dhexduma kaga bilaabno imtixaankii u dambeeyey sanad dugsiyeedkii kal hore ma ka qayb qaadatay haa waan ka qayb qaatay oo waxaan baxay kii afraad waxaad gashay darajada afraad oo saddex arday baa kaa horreeyey haa dugsigu ma leeyahay ilaa heerka sideedaadka ma gaadhsiisan yahay haa u gaarsiisan yahay waa lanooga dhigay maamulaha iyo midaa sideedaad maha sideedaad bay kaga qalinjabiyaane ku tagaasayla marka adigu maxaad rajaynaysaa waxbarashada ma inaad intaa ku joojiso mise inaad ilaa fasalka sideedaad imtixaanka u fadhiisato imtixaankaanu fadhiisanaya hadda haddii ilaahay ba igaarsiiyo waxyaabaha macalimiintu ay idiin dhigaan maadooyinka ay idiin dhigaan maxaa ka mid ah waa saynis cilmi bulsho in carabi in tarbiyad in ingiliish maxay xisaab ilaa toddoba maadadood baan dhiganaa laakiin maadada waxay igu daran ingiriiska maxay tahay sababta kugu dhalisay adiga oo da-daasi ah inaad waxbarasho dugsi hoose bilowdo adigu waxay ugu dambeeyey waxaa jirta in halkan la yimitay kabacdi la yidhi maxay dhii war waxaa la rabaa umuliso umuliso waxa qortaa la rabaadaa la yidhi ayakaadiya magaciiba waa tuxi wey caraabay igu kareetay markaa inaan wax barto Ee, sidaasaan u bilaabo markii dambana odagaygaan la shiray waxaan ka yidhi maxay yidhi waxaan ka waxaan ka cayaa afarta dee quraacda waan kaa gaadsiinaya aqalka kulkaan ku fulan halkaasaan ku dhigay ma ka qaadan kartaa baan haye haa iska tag buu yidhi wax wax ku daranayso afarta kaf kolkaad ii bislayso anaa iska qaadan arigana arigaad aryar baan lehay arigana adiga anaa dareerin sidaa ku galbiibu isagaa markaa kugu dhiirigeliya odaygaagu inaad wax barato miya aa markii dambena laba boqol iyo konton keen baa liyo toban micdaa jira oo xilligii alana la ogaan bay ahayd Ee, laba boqol iyo konton faran ama toban kun oo shilinka soomaaliya la bixin jiray isaga iga bixinay waa qiimahaad lacagta ku baranaysay dugsiga ee fiida lagaa qaaday miya
marka isaga iga bixinay agabka wax lagu barto iyo buugta iyo waxyaabahaasi xaggeed ka heshaa yaase kaa caawiya odagayga ii iibiyo aryar baa meesha ku haysta hadda naafkeeda naga iibiyo soddon gollarna naga siisto isaga unbaa ii iibiyo wixii aan u baahana maxaad ku rajo weyntahay iminka waxbarashadaada ma inaad sii wadato mise inaad marka aad dhamayso fasalka sideedaad aad halkaa ku joojisaad Inaan doonaysaa sii wataan rajaynaya hadda anu de waqtigu iga soo gaaray waqti baa lagu jiraayo ilaa iyo jameecad inaan jaamacadda garaamin doonaya haddii ala yidha marka marka aad wax barato maxaad is leedahay aad noqotid oo kolley waxaa la hun waxaan doolaaba inaan doktoorad noqdo ama daktariyad waxa aynkaa doktoorad daktariyad inaan noqdo sideed iskugu qabataa baylahda qoyskaaga iyo waxbarashada haa wa- waxaan sameeya carruurta markaan kaco shanta ee lagu odayo odaya u diyaariyo inuu kulowila joogaa ayada toddobada markay gaadhaba aan galaa kolkaan galo meelaha sagaalkaan inuu soo gaayo sagaalka markaan imaadaan baastada kariyaa sooskana waan daaya markaan imaadaan biifiidkana sooska kariyaa haddii markaa hilib aan la helin markaan hilibka soo qaado ayaan xafadaha geystaa girgiraha markaan arrin oo dhan u dhameeyaan ka idhaa labaiyo tobankaan imanaya bariiskaan karin ma karin karaye ha i bislaato iyo karayaan ka idhaa marka hadda sagaalka kolkaan deriga saaro kiyoo bislaaday un baan u imaadaa dee marog markaana bariis kuma kariya inta salaada lagu jiro haashim sheekh cumar good v o a boorama waa sheeko aad u xiiso badan haashim sheekh cumar good aad buu u mahadsan yahay wuxuuna waraysanayay haweeney dhowr iyo afartan jir ah oo dhallinyaro oo la dhigata dugsiga dhexe waa uga soo daheeye cumar waxayna wax ka barataa dugsi hoose dhexe oo ku yaala tuulada ceelgaal ee ka tirsan degmada saylac haatanna dhinacii heesaadaan jilecno heesta meeday dahabadeedii ee ku luuqeeyo fanaanka deeqdhig
dayaxiyo cadceedda darrad layga yeedho daruuraha korkooda durban layga tumaaye dariiqaanka laabtana dabaylihi jacaylka igu soo degaayo daris aanu noqonne dayixiyo cadceedda darrad layga yeedho daruuraha korkooda durbaan layga tumaaye dariiqaanka laabtana dabaylihii jacaylka igu soo dagaayo deris aanu noqonne midan daawadoo kale dunidaba ma joogte midan daawadoo kale dunidaba ma joogte medhidhahabadaydi medhidhahabadaydi midan daawadoo kale dunidaba ma joogte midan daawadoo kale dunidaba ma joogte medhidahabadaydi medhidahabadaydi midhaa dayrta maanta ama daawada helay midhaa dayrta maanta hunay ama daawada helay ama sadaalayo dhacay fircaawada galay ma aadee ana la iga dabariday inta dumar jecelaada doqu ilaa habaabo sida aan dardaranahay iska daba wareegtee jacaylkii cilmi baa dila igu dooganaayo dadka kale ma aadee ana la iga dabariday intan dumar jecelaada doqu ilaa habaabo sida aan dardaranahay iska daba wareegatee midaan daawadoo kale dunidaba ma joogtee midaan daawadoo kale dunidaba ma joogtee meddahabadaydii meddadahabadaydii
halkaasi haddaan uga ku dhaafno heestaasi halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a haatanna waa dhinacii cayaaraha oo minneabolis kusoo diyaariyey maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oon toddobaadkan gebi ahaanba ku eegayno horyaalka dalka ingiriiska iyo toddobaadkan sida guulaha loo kala helay qaybta dambe barnaamijkana waxaad ku maqli doontaan falanqayn ku saabsan guulaha la yaab kale isdabajoogga ah ee kooxaha chelsea iyo liverpool ay gaarayaan waxa ugu wacan iyo sababta ka dambaysa inay horyaalka dalkaasi heer sare ka gaaraan aase ku bilaabo kooxda kubadda cagtay banmouth oo gurigeeda ku dheelaysay labiiyo hal sunderland ayaa kaga badisay waana guushii ugu horreysay ee xilli ciyaareedkan ay soo hoyso kooxda kubadda cagta ee sunderland burnley saddex iyo laba crystal palace ayay ku garaacday manchester city waxaa bareeja hal iyo hala ku celisay kooxda middlesbrough west ham united hal iyo hal iyana waxay la dhaafi weysay kooxda stoke city hase ahaatee chelsea ayaa shan iyo waxba ku qabatay kooxda kubadda cagta ee everton waxayna haatan chelsea u eg tahay koox ka duwan kooxdii hose marino oo sigay inuu seribida ku celiyo arsenal gurigeeda iyadoo ku ciyaaraysa tottenham ayaa hal iyo hal bareejaha ku celisay iyana hol city labiiyo hal southampton ayay kaga badisay liverpoolna chelsea waxay ku tiri kaama liito lix iyo hal ayay watford u dhiibtay swan city oo gurigeeda ku ciyaaraysana manchester united oo daalaadhacaysay maalmahana si aada u luudaysay uu guuldarrooyin daris la ahayd saddex iyo hal ayay kaga badisay swan city leicester city gurigeeda lagu dubtay oo west bromwich albion ayaa labiiyo hal kaga badisay haddaba dhegaystayaal haatan aan jalleeco kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo chelsea oo horyaalka dalka ingiriiska haatan iyagu kaalinta koowaad iyo labaad kaga jira haddaba su-aasha isweydiinta mudani waxay tahay kooxahan liverpool iyo chelsea oo iyagu sanadkan xilli ciyaareedka champions league aan u soo bixin maxaa keenay inay noqdaan haatan kooxaha ugu cadcad ee horyaalka dalka ingiriiska waxaa la jooga irshaad manafaysto ah wariye falanqeeya ciyaaraha ee irshaad adigu marka hore barnaamijka faaqidaada ciyaaraha kusoo dhowaanaya ee waad u jeedaayo kooxihii kubadda cagta ee chelsea iyo liverpool guulay gaarayaan halka arsenal iyo manchester united iyo manchester city aad moodo inay hoos usii soconayaan ee haddii aynu liverpool ku bilaawno ee maxaa iska bedelay kooxda kubadda cagta ee liverpool waa maxay sababta haatan ay kor ugu soo kacay aad baad mahadsan tahay runtii maxamed mascade horyaalka ingiriiska horta sidaan ka warqabno waa horyaal aad u adag waa horyaal aan kala awood badnayn oo hadba toddobaadba waxaa soo baxa natiijooyin la yaab leh iyo kuwa aan la filanayn dee waxaan u malaynayaa un haddii aan ku horeyno markaa kooxdaasi liverpool isfahan fara badan iyo waqti iyo juhdi uu geliyey tababaraha kooxdaasi clob waxaan u malaynayaa in midhadhalkii inuu yacni uu gurto midhihii uu soo beerayay waqtigeedii ayaa la joogaa baan oran karaa Ee, weliba waxaa xusid mudan ee kooxda liverpool ee banoonigeedu uu ka duwan yahay kooxaha kale sida ay hadda u ciyaarayso ma isleedahay way ku sii wadi kartaa oo horyaalka halka ay ka joogto way kasii joogi karaysaa waa horyaal saan kuu sheegay horta aan la kala awood badnayn laakiin haddii ay qaab ciyaareedkan ay ku socdaan wax walba waa la filan karayaa een, oo horyaalka had iyo jeerna sida lagu kala baxo waad ogtahay ama pointiyo isku dhow baa lagu kala qaadaa ama mararka qaar waxaaba timaada in goal difference ama kala duwanaanshaha farqiga golosha in lagu kala qaado Een, macalinkan haatan joogan waxaan ka warqabnaa dee inuu yahay macalin awood badan oo macalinkan waxaad ku dareemaysaa kooxdii uu ka soo tegey isbeddelka ay samaysay iyo kooxda uu yimid markaad eegto isbeddelka ay leedahay bushi dotman hadda waxaan malanaya awooddii ay markaa lahayd colob markii uu maamulayay haatan ma hayso laakiin waddada ay haatan hayso kooxda liverpool oo weligeed lagu yaqaanay kubadda dheer iyo kubad xooga markaad eegto dee awooddaasi waxaan u maranaya inay tahay dhegaystayaal inta ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka faaqadaada ciyaara toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascad awedila sidaa iyo nabadgelyo aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inoola socodsiinayey xubintaasi ciyaaraha laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan gebagabada idaacadda ayaan caashay joognaa waqhtigiina uu isbedelay haatan oo halkii ay ka ahayd waa waqtiga markii la wareerin jiray marna ha lagu daro waa rifaa siiye maxaa la dhihi jiray marna dibu geli marna horuu marna hore u soco awla shantii shantii lixdii barhkeenu soo geli jiray idaacadda haddana lixdan ka bixi doonaa haddana lixdii baynu ka bixi doonaa laakiin dee afrika ismay bedelin maxay dadka nagu wareereen ismaaciilo yah waaba cashar dheer bay u baahan yihiin in looga bixiyo dadka arrintani dadka dibadda wax badan uma sheeg sheegi karo marka lixdii barkii baan soo geli jirnay haatana shantii barhka haddana shantii barkaan soo gelaynaa lixdaa baan ka baxaynaaba lixdii banu ka baxaynaa marka halkan laga dhegaysanaya africa oo kalena saacaddu waa sideedii halkeedu taagan tahay oo labada saacadood kala duwan halka wareerka badan uu ka taagan yahay haatanna waa heesay ku luuqayso fanaanada Mm, khadra daahir cige
ismaaciilow waa khatare waxaa la yidhaah loo kaadiyo axmed nuur sandheere ayaa yidhi bal maanta aniga iyo dhegeystayaasha la sugaaya daayo
sida sida sida sida sida lebiga hawdu lamihi ka howre mamuqalulkiyo ubahla cayaati sida sida sida sida sida lebiga hawdu lamihi ka hawri ma muqalulkiyo wahla cayaati luqunta cabaadhiyaha rabbi kagalaastiyo lafiha garaaraha
heestaasina waxay gebagabo u tahay idaacadda iyada duhurnimo caasha cuud iyo anoo ismaaciil xuseen farjare iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada la socodsiinayay tan iyo inta aynu kulmayno afarta galabnimo waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
lafiha garaaraha markaad lagaca ka siis laqanyadii jacayl jacaylkan leecaleecaya laabtaydi qaade liqanyadii jacayl jacaylkan leecaleecaya laabtaydi qaade miyaan xalay xalay xalay hurdabaaladii miyaan xalay xalay xalay hurdabaaladii laxaha korkoodiyo xidigahan lalulo laydhaa sidaati